cudurka markaa dee wixii weeyaan cudurkii ama nisful cusrigiyo intii ay timi wixii laga bixinayana waa wixii nisaab gaadho intiiba bayaan baa diine laakiin bayaanku u baahan yahay waa umuuraha kale fidadu lafdigan un baynaan macnihiisii oo dhan iyo wixii madluunkiisu ahaa lafdigan baynaan ka fahmayn oonaynaan ka wada qaadanayn inaan ixtijaaj si duuduuban u xujaysano oo xaq muwaajibi inuu jiro markaa yowm alxasaad mooyaane laakiin tafsiilkii xaqaa lafdigan inooguma sugnee adilo kalea inoo caddaysay kuba noqday waxay leeyihin asalaat iyo azaka iyo asawmna an kale bal markaa keeda intaan lafdiganihiisii luqada ahaa ee lagu yaqaanay waa laga naqliyo macno kale loo soo naqliye saasuu mujmal uba yao markaasuu u baahan yahayba bayaan rasuulka ilaahina waa kaa saluu kamaa ra'aytumuni usaliyo khuduu canii manaasikakum iyo umuurihii kaleba inoogu wada caddeeya sidii ay ahayd alfaadahan ee sharciga iyo ay ahaayeen wahadihi tanna waa ijmaal oo kuwaa la sheekaa dariiqatu man shaksi dariiqadii weeye qaala yidhi ina hadihi alasmaa'a manquulatun asmaadani macaanideedii luqawi ahayd waa laga soo naqliyey macaani sharciyaa loo soo naqliyey dee macaanidaas sharcigee loo soo naqliyey baana caddayn u baahan intaan caddayni iman se adugu bal caddayntiina way wada dhacday oo waxa weeyaan markan uu rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh uu yidhaaho dee inafara alfaadaha sharciga musama ah ku leh amase waxa weeyaan dee naskii qur-aanka idba ay kuba yimaado dee umuur luqa caddaynteed looma keenin ee waa wax sharciga caddaynteed buu markaas loo keenay rasuulka ilaahayna waxaa loo soo diray inay umuuraha sharciyaadka inoo caddeeyo luqa inuu inabaro looma soo dirin marka maxay noqonaysaa kol haddii bayaano jiro wax ijmaalo imika jiraa ma jiree kol haddii la idlaaqo macnihii luqadii lagumaba idlaaqayo waxaa lagu idlaaqayaa axkaamtan iyo macaanidan sharciga yeelatay dee kolayna waa masalaan hore usoo maro xaqiiqadii luqawiyada ahayd iyo xaqiiqadii sharciga ahayd iyo xaqiiqadii curfiyadayd markaan soo haynay alfaadahan xagga sharciga musamo ku leh wuxun baaba lagu xambaarayaa waxaan dee bal matala axkaamtii sharcigayd iyo macaanida aynoo tilmaamaysa wax kala laguma xambaarayo e markaa koladii bayaanyimina maanta ijmaal ma jiro wey faslon wa minhaa waxaa kaba mida alfaadaha ijmaalkeeda barhkood ay sheegteen alalfaadu alfaadaha allatii alfaadaasoo culliqa la xidhay oo loo tiiriyey fiiha alfaadahaas dhexdooda ataxliilo xalaalayn wax la xalaaleeyo iyo wataxriimu xarimitaan wax la xarimo calaa acyaanin acyaan ama dawaati loo tiiriyey ka qowlihi tacaala xurimat calaykum almaytatu bal tadna waa qayb kale oo barhkooda ijmaalkeeda sheegteen laakiin dhab ahaan aan mujmal ahayn waxa weeyaan waa alfaadahan shay cayn ah waa suu cayaan kaba cabiray ama daato ah say barhkood kaba cabiraan loo idaafeeyey ama loo tiiriyey xukum ama xalaal ah ama xaaraam ah taasba weeye waxa xaggan ijmaalkeeda ay iyagu markaa sheegteenna waxa ay odhanayaan wala sheekhuba suu inoo soo wado xalaalnimadka iyo xaaraamnimadka iyo waxyaalaha caynkaasi ficilka dadkay ku tacalluqaan waa mukalafiinta ay ficilkooda ku tacalluqaane shaygan cayntiisa uun ama daatadiisa uun xurmadan iyo xalaalnimadkan wax ku tacalluqaya maayo waa waxan inaga inaga soo fulaya ee kolna xalaal noqonaya kolna xaaraam noqonaya kol aynu noqonayno dad dee mudiiciina haddaan markan la nimaadno aan noqonayno kolna aan dad cusaado noqonayno haddii dee aan ku dhacno taas weeye waa ficilka dadka arrinkiina ficil dad xukunkii looma tiirin ee shay daato ah ayaa lagu sifeeyey xaaraamnimadkii iyo xalaalnimadkii marka kol haddii dee taasi aanu lafdigani sidiisa aan lalahayn waa waxa cayntiisa iyo daatadiisani xaaraamta ah wuxuu u baahan yahay hadalkii wax la qadaro ayuu u baahan yahay oo dee ficilkii mukalafa wixii aan qadari lahayna mid keliya ma noqonayo waxyaalo kala duwan baa la qadari karaa sida xurimat calaykum lmaytatu iyo aklu lmaytati waa la qadari karaa baycu lmaytati baan qadari karnaa waxyaalo kale ayaa la qadari karaa marka kol haddii dee meeshii kalaamkii uu u baahan yahay taqdiir si dee sifadan iyo tiirintan xukunka daato loo tiiriyey uu inoogu ansaxo oo uu hagaago waxyaalihii la qadarayeyna ay siman yihiin horena aynu u soo marnay waxyaalaha mudumaraadkee la qadaro ee kalaam tasxiixii loo qadaraa inaanay cumuum lahayn aynu u soo marnay ee midkoodna ka kale kama raajaxsano markaa wixii la qadari lahaabaa ijmaal kuma sugnaanaya taas bay dhaheen qolooyinka ijmaalka sheegtay jawaabtana waan arki doonaa bal arrinku kaa weeye oo alfaadana lati culliqa fiiha taxliil wataxriimu calaa acyaanin wa jamcu caynin weeye waa daato ama cayn shay oo dee maxsuusaba ka qowlihi tacaala xurimat calaykum almaytatu xurimat calaykum ummuhaatukum iyo waxyaalihii kale laba midkaa weeye wa qaala bacdu asxaabina asxaabteenna bacdigood baa waxay idhaaheen inahaa alfaadahaas xalaalni iyo xaaraamnimo lagu sifeeye shay cayna ama daatiin mujmalatun mujmalo weeye lianna alcayna cayntii ama shaygii dee maxsuuska ama daatadii laa tuusafu laguma sifeeyo bitaxliil xalaamniyo taxriima xaaraamnimo wainama aladii wusifa waxa lagu sifeeye xalaalnimo iyo xaaraamnimo lidaalika waa taxliilka iyo taxriimka afcaaluna waa ficilka inaga inaga soo fulayeen samaynayno wa afcaluna inaga afcaasheennii ku tacalluqsanayd shayganna hayru madkuuratin meeshan laguma sheegin shay wax ka badan baa ficil wax ka badan baana la qadari karaa faftaqara markaa wuxuu u baahday ilaa bayaani maa kee caddayntii yaxrumu xaaraami min alafcaali afcaasha dadka mukalafiintaa kaba soo fulaya kaba mida in la caddeeyo mimaa laa yaxrumu wixii aan xaaraam ahayn lagaba caddeeyo adigu waxay leeyihiinuun dee in halkan oo kale beec la qadaro iyo in la aan qadarno iminka akli oo kale waa laba ficil oo kala duwan horta lafdigu kol hadduu wax la qadara yahay cumuum ma laha marka wixii lafdigan aynu qadari karlayn oo dhan ma wada qadari karno horaynu u soo maray halkii mudmaraadkii inaan dee cumuum la sheeganahayn kol hadday taa tahay uu tanna ixtimaalayo tanna ixtimaalayo wixina ay simayin dee mid ahaan un la yskama xambaari karee waxay u baahan tahay wax kala raajax yeela ama waxay noo caddeeya kii looga jeeday sidaa daraaddeed lafdigani waa mujmal bay yidhaahaan iyo wixii laba midka ahaa sheekhu wuxuu yihi raximah اllahu tacaala wa minhum culimada waxaa kaba mida man qaala ku isagu yidhi inahaa ama min alasxaabi badhaho inahaa laysat mujmala kolley waa madhabu jumhuuri اlusuuliyiina min almutakalimiina wاlfuqaha waana qowlka saxiixa ah alfaadahani mujmal ma aha wahuwa alasaxu waana qowlka sixada badan buu sheekhu ka cabiray lianna taxliila taxliilkan iyo wataxriima fii mitli haada waxaan dee imika xurimat calaykum ulmaytatu iyo wixii la midka idaa udliqa haddii la idlaaqo cuqila minhaa waxaa laga kasayaa oo laga fahmayaa atasarufaatu tasarufaadkii almaqsuudatu loo jeeday ee waxaan looga jeeday waa wixii tasaruf ahaa ee bashar laga imanayey ee waxaan marka hore asaas iyo asal u ahaa ee loola qasti jiray taas baa unbaaba lagu xambaaraya fi luqati xagga luqada oo wuxuu leeyahay imaka xurimat calaykum almaytatu walow dee saa la sheegayo aanu ficilka mukalafka waxaan xaaraamnimadkani ku tacalluqayaa yaheen maytadan iyo daatadan aanu ahaynee ficilkeennan baa ama xaaraam noqonaya ama xalaal noqonaya aan kula kacayno waxaas oo arrinkaasi jiro haddana dee meyto oo kale marka la yidhaaho ama haddii la yidhaaho dacaamkaasaa la xarimay sharaabkaasaa la xarimay waxa uu ku dhacayaa uun oo curfigii baa kala raajax yeelaya waxyaalihii la qadari lahaa wixii curfi ahaan waxaan dadku marka ay isticmaalayaan ama tan oo kale ay dee uga qasti jireen meytana maanta waa akligii cunitaankii waxa kale maha wixii kale taa waxbuu noqonaya dee beeceedniina waa soo gelayaaye haddii la yidhaha xurimat calaykum ummuhaatukumna dee xurmadaasi nikaaxii ummuhaadka ayuu noqonayaayo waa wixii dee bal markaa jaanibkaas tasarufkii maqsuudka jaanibkaa kuba ahaa ayuu noqonayaa de markaa kol haddii curfigii uu inoo kala raajax yeelayo ijmaal ma jiro markaa weeye wixii curfi ahaan buu inoogu cadiyey waa wixii looga qasti jiray tasarufah waxaan looga qasti jiray kiiba marka la idlaaqa arrintu ay noqonaysaa kuna dhacaya markaa wax ijmaal oo halkan jiraa ma jiro uxunbaana lagu xambaaraya kolba tasarufkii waxaan maqsuudka ahaa oo hadday sharaab tahay dee waa cabitaankiisii hadday waxaas dee aklidgelaya ay tahay waa cunitaankii waa intifaaciisa wixii ugu badnaa haddii xaggan kaleoo kale abdaacdii ay tahay waa taxriim waa dee nikaaxiya waxyaalaha wadcigiiyo umuurahaasuu noqonaya alaa tara miyaan arkayn annahu idaa qaala ligayrihi hadduu shaksi kayrkii ku yidhaaho xaramtu calayka hada acaama acaamkan baan kaa xarimay cuqila minhu lafdigaasi mujmal ma aha cuqila minhu waxa laga kasayaa hadalka taxriimu اlakli in la cuno xaaraamnimadkeed wamaa cuqila wixii la fahmo la kaso almuraadu wixii looga jeeday min lafdihi lafdigiisa wixii looga jeedayna lam yakun mujmalan mujmal ma noqonayo bal marka waxay tahay dee kolley waa inoo caddahay xaggan kitaabkii yaraa ee kale tasiilkiina horaan ugu soo aragnay arrimahan dee hadalkiisu intana kaba koobnaadeene alfaadaha guud ahaaneed ee shay cayn ah ama daato ah xurmo ama xalaalnimo ama taasoo kale adigu lagu sifeeye loo tiiriyo xukum caynkaasa dee waxyaalaha xalaalnimo iyo xaaraamnimo ay ka timaadaano waa tasarufka dadka iyo afcaashooda ayay barhkood ijmaal sheegteen xagga ijmaalkooda ay u sheegteenna waa jaanibkaa dee inay shaygan naftiisa xalaalnimadkii iyo xaaraamnimadkii kuma tacalluqayo ficilkeenu ku tacalluqayaaye waa wax muqadar ah ama mudmara meesha jiro oo dee hadalkii inoogu dhammaanayo kii la qadarayeyna mid buu ka badnaanayaa waanay siman yihiin saa daraaddeed dee waxa weeyaan hadalkiibaa mujmal noqonayo inay cumuum ma lahayn makanaa la qadari makanaa la qadari waxyaalo kale haddii taqdiir wax ka badan la qadari karo markaas kolleyna jawaabtii waa ina siiyeyo waxyaalahani taasi haba jirto taqdiir wax ka badan lafdigu haba ixtimaalaya ma cibaaradu ha keenayso ee laakiin daato kastaba tasarufkii iyada dee haalibka ahaayee loogu qasti jiray ee marka la maqlana kolley dihniga dadka u soo degdegayay kaas baa hadalkii uu ku fasiray ee ku xambaaran yahay oo markaa waxyaalahan la qadaraya ma sinna curfigii ayaa inoo kala raajax yeelaya kii raajaxa un baaba ka loo jeedaa uu yahay marka kol haddii dee muraadkiiba uu inoo kala caddaanayo wixii looga jeedayna cibaaradii ay kaba caddaanayso curfigu haynooba caddeeye ijmaal markaa jira ma jiro wma cuqila muraadu min lafdihi lam yakun mujmala waa hadal daamid iska guud buu inoo noqonaya wixii markaa la sheego inay mujmalkaynu ku soo maray waa kaa marka la sheego macnihii looga jeeday aanu caddayn ilaa ee loo baahan yahay kayrkii inuu inoo fasiro ama wixii kolle marka la maqlo ujeeddadii iyo muraadkii laga lahaa lafdigan uu ka caddaanaya mujmal ma aha faslun wakadalika sidaasoo kale waxaa ujeeddadu waxyaalihii iyadana barhkooda ijmaalkiisa sheegteena ama sidaasoo kale siday kuwa horeba isugu khilaafeen ikhtilaafuhu way iskhilaafeen fi lalfaadi alfaadi allatii alfaadaasoo tatadamanu kulansanaysa nafyan wa ihbaata nafya ihbaata macnaa iyaduna waa qayb kale ama nooc kale oo ijmaalkiisa barhkood ay sheegteen sa kuwan inoo horeeyeyna ay raajaxatay inaanu mujmal ahaynba sida tan inoo horeysay waa maxay taasi waa alfaadaha ay kuba sugan si uu ka cabiro sheekhu nafyiyo ihbaat buu kulansanaya ama si kale haddaan u dhigno daato ama shay cayn ama daato ah ayaa nefyi uu ku imanaya la anfiyaya meesha laga saaraya dee markaan eegnana xagga waaqaca iyo mushaahadadii aan eegnana daatadii way dhici kartaayo waa wax jiraba oo daatadii waaba la heli karaa waxaana u yimi oo naskii ugu yimi iyadoo daatadii la anfiyey daatadiina shay mushaahado oo dee waaqacaba weeyaanoo meeshii kamay bixin ee way jiri kartaayo way dhici kartaa iyadoo bal umuuraha lagu qayday ama arrintan kale isbaatka uu keenayana aan laba eegin oonay dhicin haddaba umuuraha caynkaasa oo kollay horena aynu wax uga soo aragnay xaggii dalaaladii iqtibaha ayuun baynu kuba soo aragnay taasne ayay barhkood yidhaaheen dee kol haddii maka daatadii la anfiyey daatadaa la anfiyeyna ay shay mushaahada ay tahay waxa markaa ay noqonaysaa hadalkii si uu u hagaago inoogu sugnaadana bal dee ina iyadii waaba tan mushaahadkoo waaqicee mawjuudkae iyadii ujeeddadu ay dhici karto iyadoo xataa wixii aan laba socon daatadii laba heli karee taqdiir bay u baahanaysaa wixii aan qadaraynaa dee haddii sixo la qadaro way noqon kartaa meesha kamaal haddii la qadaro waa noqon kartaa markaa kol haddii sixona la qadari karo kamaalna la qadari karo labadiina hadalkii uu tacbiirkii inoogu hagaagi karo midkoodka kale ka mudani maba jirto saa daraaddeed lafdigaasi mujmal buu noqonayaoo bayaan buu u baahanayaa iyo wax inoo fasira bal jawaabteedna way inoo dambaysaa waaba de hadalka inooguba imanaysaa laakiin arinku waxa weeyaan miaal yarun buu inoo siinayaae waa waxyaalaha ay u timi in daata la anfiyo iyadoo daatadii dee ay dhici karto in la helo iyadoo dee aanu laba soconba waxaan haddii aanay taasi jira ama daatadaas la anfiyayo dee shaygan dee isbaatkuu sheegaya laba socda aanu jirin kaqowlihi salى اllahu عalayh wasalam inama alacmaalu biاniyaati wa qowlihi salى اllahu عalayh wasalam laa nikaaxa ila biwaliyin inkaba hore inuu soo aragnay axaadiian maxaa imaka halkii nafshigu yahay camalkii ayaa la anfiyey isagu isbaatkan uu sheegayaana dee nafyiguna waa camalkii oo la anfiyo waxaan la sugayaana waa dee camalkii aan niyo lahayn baa la anfiyayaayo waa camalkii ay niyo la socotun baaba isbaatkii uu kuba yimi nikaaxina waa la anfiyey haddaan weli jirin oo meeshii waxaa jira un balaan lafdigaygii hore kuma socdeen acmaal la anfiyayo ama nikaaxii oo la anfiyey baaba markaa haddaanay niyo jirin ama se weli aanu jirin waxaana suurtagala in nikaax la helo suuradii iyadoon weliba jirin suuradii nikaaxa la helo in camal ruuxu sameeyo salaadba tukado soomkii uu soomo iyadoo niyadii aanay la socon taas baa meesha imanayso camalkii inuu waaqicba noqdo marka kol hadday taa tahay dee meeshii wax inay si cibaaradan ay noogu noqoto hagaagto oo kalaamku sharcan uu ansaxo ama waxa weeyaan dee waaqicina uu waafaqo meeshii wax la qadaraa meeshii imanaysa wixii la qadarayey baa mid wax ka badan noqonaya taas bay leeyihiin markaas waa ijmaal baa meeshii kuba sugan wa qowlihi salى الlahu عalيه waslm laa nikaax ila biwaliy iyo wamaa ashbahsa dee laa siyaama liman lam yubayit الsiyaama oo kale iyo umuurihii kale laba socday faminhum man qaala laa salaata markaa dee lijaari masjidi ila fi اlmasjid oo kale iyo waa alfaadahaas oo dhan faminhum waxaa kaba mida man qaala ku yidhi ina dalika mujmalu kaasi waa mujmal sababtuna waa maxay lianna aladii kii nafaahu uu anfiyey oo huwa alcamalu waa camalkii iyo wanikaaxu nikaaxii wadalika mawjuudun waa wax la heli kara iyadoon weli jirin ama niyo jirin suuradii camalka waa la helaya fayajibu markaa waxaa waajib noqonaysa markaa si kalaamkii u hagaago an yakuuna almuraadu waxa loola jeedaa bihi nafyiga loola jeedaa inuu noqdo nafya sifatin sife anfinteed hayri madkuuratin waa sifo uu leeyahay camalkan ama nikaaxani leeyahay oon meesha lagu xusnayn ama meesha aan dee la sheegin in la anfiyo in ujeeddadu ay taa meeshii imanaysa waftaqara marka hadalku wuxuu u baahanayaa ilaa bayaani tilka sifati sifadaa caddaynteedii oo bal matalan sifadii maxay noqon kartaa kamaal oo la yidhaaho inamaa alacmaalu aynamaa kamaalu alacmaali biniyaat maxaanay noqon kartaa sixay noqon kartaa iyadoo la idhaah inamaa sixatu alacmaali biniyaat markaa kol haddii bal markaa labadii arrimoodba ay jirto dee wixii la anfiyayeyna uu kamaalka ama sixada uu noqday ina waa sifada aan madkuurada ahayne sifadu teebay tahy ma kamaalkiiba ma sixadiiba labadiiba way qabanaysaa meeshu taas baa deeta keenaysay leeyihin hadalkuba inuu mujmal uu noqdo wax kale oo khaarijiyoo inoo caddeeyo kii loo jeeday waxaan la anfiyayaa ku yahay meesha ay timaado wa minhu man qaala culimada waxaa kaa mida ku yidhi ama dee waa dadka intoodii badnayd waa jumhuur اculamaa waana qowlka sawaabka ah inahu laysa bimujmalin alfaadahani mujmal ma aha wa huwa alasaxu qowlka sixada badan weeye sababtuna waxa weeyaan kalaam shaksi caadi yidhi maaha waa rasuulki ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh kalaamkii rasuulka ilaahayna umuuro sharciya ayuunbuu caddaynayey oo taas buu dee axaadiistiisa waa sharciyaadkiibuu inooguba caddaynayey hadduu wax sugayana wax sharciyuu inoo sugaya hadduu wax anfiyayana waxaan sharci ahayn unbuu meesha kaba saaraya oo anfiyaya marka kol haddii arrinku kaa yahay ee wuxunbaa lagu xambaarayaa camalkan dee sixadiisii baa lagu xambaaraya iyadaa waxyaalahan la qadari kara meesha uba dhow xagga nafyiga amase dee waa camalkii sharciga ahaa unbaa lagaba dhigaya marka camalka kale suurada lehee dhaca sharci maaha unbaaba inoo soo baxaysa lianna saaxiba sharci sharciga saaxiibkiisu laa yanfii ma anfiyayo walaa yuhbitu ma sugayo almushaahadaati waxyaalahan la arkaye maxsuusaadka wuxuu anfiyaya ama uu sugayo ma aha wainamaa yanfii wuxuu anfiyayaa wayubitu uu sugayaa sharciyaati umuurihii sharciyaadkaabuu sugaya hadduu wax anfiyana wixii aan sharci ahayn buu anfiyayaa hadduu wax sugana wixii sharcigaa buu sugaya marka haddii camalkii la anfiyey imaka halkan camal anfiya uu meesha uu kuma sugan yahay macnuhu wuxuu noqonaya waa camal sharciya oo niyo lahayn oo jiraya ma jiruu noqon nikaaxna dee nikaax sharciya oo dee wujuud weli ama weli meeshii aan dee ka madhani ma jirun bay arrintiisu noqonaysaa fakaanahu qaala waaba isagoo yidhi laa camala fi sharci ila biniyatin se lafdiba laa camala ila biniya walaa nikaaxa fi sharci ila biwaliyin nikaaxna xaggii sharciga ma jiro haddaan weli jirin wadalika markaa kaasna taqdiirka caynkaas dayna rasuulki ilaahay kalaamkii weeyo sharciyaadkii buu inoo caddaynaya ee umuuro kale oo dee ama mushaahadaad iyo waxyaalahaas anfinteed iyo ihbaatkeed hadalkiisa laguma fasirayo kol haddii arrinku kaa yahay macquulu min alafdi lafdiga xadiidka waa waxaan ka fahmayno oo ujeeddadu kol haddii wax lafdigii la idlaaqo oo sharci ahaan uu idlaaqo waxaan la anfiyaya waa kii sharciga ahaan buu noqonayaaye umuuro kale oo ah waaqicii iyo suuradii camalka iyo waxa la anfiyayey ma noqonayo haddii bal maalan sharcan kamaal iyo sixa aan qadari karnana dee daatadii oo la anfiyo daatadii ay markaa dee tan uu leeyahy waa mushaahadbaa xagga waxa u dhow nafyigeeda iyadoo sixadeedii la anfiyo ayaa uga dhow kamaalkeedii oo meesha la qadaro kamaalkeeda la anfiyo sidaa daraaddeed ee waxaa la qadaraya wuxuu noqon sixadeedii buu noqon xagga marka la eega anfi ahaan waa ta u dhoweeye kaba dhow kamaal oo kale wadalika macquulu min alafdi arrinkaasna waa wax lafdiga xaggiisa aan kaba kasayno oo lafdiga lagaba fahmayo falaa yajuusu markaa ma banaanaanayso an yakuuna inuu noqdo lafdiga caynkan iyo wixii la mid ah ee alfaadaha shareecada kuba soo arooray axaadiisa inooguba yimi mujmalan inuu mujmal yahay oo dee rasuulka ilaahayba waxaa mujmalka een bayaan lahayn eenu sina inoogu caddayn ee isagu lamabuu imano ama shareecadeenna nooc sidaasi kumaba sugno hadhow waxay noqonaysaa takliif malaa yudaaq baaba soo gelaya haddii wixii cidna aanay inoo caddayn siana uu shareecadii ku yimaado laynagana doonayo inaan ku dhaqanno on ku camal fallo marka xaasilka fasalkana wuxuu noqonayaa un waxyaalaha bal matalan alfaadahan soo arooree shareecada ee ay kaba mid tahay labadan uu inoo dhigtay wixii la midkaa sida xadiidkii xabsa iyo laa siyaama liman lam yubaayiti siyaama bileyl oo kale ama man lam yujmic markaa dee asiyaam oo ninkaan qabla alfajri siin iyoon soomuma sugnaan imsaagiina waa laga heli karaa wax dhici karta maanta o dhanba inuu afxidhnaado haddana soomkii waa la anfiya suuradii soomkuna way joogtaa niyada un baaba maqan iyo dee laa salaata lijaari masjid ila fi lmasjid iyo alfaadaha kale laba midka ah ee shay daataa la anfiyayo nafyigiina ama daatadaasna suura ahaanteedii ay dhici karto ay waaqac noqon karto ama la heli karo onay meesha kaba baxayne iyadoo niyadii aanay salaadii jirin ama niyadii soom jirin iyadoon weli jirin suuradii nikaax iyo salaadii la heli karo umuuraha caynkaasa ee barhkooda ijmaalkeeda sheegteen mujmal ma aha wuxun baaba lagu xambaaraya rasuulku wuxuu anfiyeyna wixii sharciga ahaayo wuxun baaba markaa ay noqon dee camal sharci oo niyo lahayn ama salaad bal maalan dee waxa weeyaan ama dee nikaax sharciya oo weli aanu la jirin soom sharci oo niyada habeennimo aan lahayn aan lagusii lagu sii talagelin kaasi ma jirun buu noqon ee daatada nafteeda nafyiga uma imanayo faslun saaka kolley imtixaan baan leeya meel dheer baan tegaya dhowaan baan baxaya kolley gaadhaa imaka halkan igu imanayo halkaas inoogu taga caf الله سبحانه وتعالى على به صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخضع والنسيان وما استكره عليه waxaan ku jirnay oo inoo socday de adigu mujmalkii waxaana qaybahan dambe uu kaga hadlayay mualifku raximah اllahu tacaala alfaado iyo cibaaraad culimmada qaarkood ay yidhaaheen waa mujmal dee barhkoodna ay leeyihiin may ee lafdigan kollay macnihiisa abal curfi ahaan iyo umuuro kale ayaaba lagu garanayaayo ama macnihiisa looqa ahaan baabaynu ku fahmaynaayo iyagu mujmal markaa maaha kuwii baa inoo socdo meelihii ugu dambeeyaan ku jirnaa marka wuxuu ihi sheekhu raximah اllahu tacaala wakadalika waxaa sida kuwa horoo kale ah oo ujeeddadu alfaadahaas dee waxa weeyaan aynu soo marray si ay isugu khilaafeen ijmaalkiisa iyo ijmaal la-aantooda ayay ikhtalafu iskhilaafeen culimmadu fii qowlihi salى اllahu عalayhi wasalam bal xadiidkan ah rufica can ummati alkhada'u wاlnisyaanu wama stukrihu calayh ummaddayda waxaa laga kor yeelay khada'i iyo gefkii waa laga kor yeelay ilowgayna waa laga kor yeelay wama stukrihuu calayhi wixii iyaga lagu qasbana waa laga kor yeelay intaynaan usuul ahaan iyo bal ijmaalkon la sheegtay xaggu kaba imanaya iyo ijmaal ma aha qolooyinka leh waxay iyagu de matalan halkan kuba xambaarayaan ay leeyihiin meye tani isagu mujmalka aynu soo maray en dalaaladiisu caddayn de u baahan bayaan maahae waxa weeye dalaaladiisi iyo macnihiisi waa la garanaya aynaan gaadhin bal lafdigan xadiid ahaan waxaa qab iyaga haamishkay ku qabteen labadan adugu muxaqiq ee kitaabka inoo soo madbaceeyey dhaqanka koobaad bal kolley dee hadalkiina intan kuma dhammaanayo cibaaraday dhigteen mooye bal haddii wax soo arooray ay jiraanna may dhigan lafdigan may dhigan iyagu ee waan taam yeeli doonaaye horta wuxuu ka soo naqlinayaa ibnu xajar fi talkhiis alxabiir talkhiis alxabiir waa kitaab xaafid ibnu xajar leeyahay waxa uu markaa takhriijiyaa oo uu kaga hadlaa axaadiidii uu soo arooriyey istidlaal ahaan iyo adigu bal kitaabkiisa uu ku soo arooriyey abulqaasim araafici kitaabkiisan uu ku sharxay wajiiska khazaali ee fatxulcasiis la yidhaaho ama ku shuhuroobay sharaxa weyn sharaxiisa weyn mala kaas buu wixii axaadiidee uu sheegay ee uu si uun uu soo naqliyey ayuu dee isagoo in ka soo qaadanayu ciddii warisay iyo derajada xadiidka iyo taas ayuu kaga hadlaa waana kitaab aada u dee heer sare ah ama aada u qayima kolley kitaabkaa rag badan oo dee rag ka horreeyey oo takhriijiyey way jireen oo uu kaba madbacaysan yahay kitaab la yidhaha albadru lmuniir oo isagu ka weynkiisa kiisa dabacaadkii ugu horreeyey ee la madbaceeyeyna laba mujallad oo mid kasta laba jus yahay bay ku madbaceeyeen dabacaad imaka taxqiiq badan lena dee afar iyo ziyaadaba way leeyihiin laakiin kitaabkaas sheekhiisu leeyahay sheekhiisii weeye ibnulmulaqin oo isaguna kolley takhriij wax ka badan halkan kula albadru muniir imaka toban mujalad bay ku soo madbaceeyeen kolley culimmaduna dhinacan takhriijku waa dhinacay u ihtimaameen oo madhabaha kala duwan kutubta fiqigay leeyihiin iyo kutubaha tafsiirka qaarkoodee iyagoo aathaar iyo axaadiid kala duwan soo arooriyey iyagoo ciddii warisay aan sheegin ayay ugu khidmeeyaan oy uga adeegeen oo bal markaa ay caddeeyaan xadiidkaas iyo ciddii warisay iyo derajadiisa iyo kutub kala duwan ba halkaas oo dee maantana waliba wax fiican ay ka madbacaysan yihiin haddaba isagu inooga soo naqliya ujeeddadu lafdigan san uu yaallo kutubtii xadiidka uguma sugna weeye macnuh rufica can ummati lkhadaw kutubta xadiidka wax lafdi oo saa u yaalla oo lafdigaasun leh oo ku sugan ima jireen laakiin wuxuu leeyahay waxaan ka helay nin abulqaasim la yidhaaho fadl bnu jacfar itamiimi fawaa'id uu leeyahay ayaa uu lafdigan malaa rafacadan ama rufica labadaas ayaan ka arkay buu leeyahay bal intaa waa inta xaafidka inoogaba soo naqliyey kolle xaafid kitaabkaasna uu kaga hadlaa kitaab kale oo uu mukhtasarka uu leeyahay ibnulxaajibe xaggan usuulka oo isaguna rag dhowra ay takhriijiyeen oo isagiyo ibnu kaiiriyo ay kaba mid yihiin isagana uu kaga hadlaayo isagu weliba yeedhinahayd axaadiidtaas uu yeedhinayey wixii halkaa kuba soo arooray marka dambean soo yar naqlin doonaa taas sakhaawina kitaabkiisan almaqaasid alxasana ayaa waxay ka soo naqlinayaan kolleyna waxaan filaya qolooyinkiini dee musalaxaas markaas iyagu joogay kitaabkan way arkeen ama way maqleen magaaladeeduna waa soo gaadhay oo dee dad haystaa way jiraanba waa axaadiidtan dadka dhexdooda ku shuhrowday ama carabadooda kutubta kala duwanna dee ku soo noqnoqota ayuu maraatibteeda lagu caddeeyaa marka la eego kutubta alaxaadiid almushtahira culimmada ay u dejiyeenna kolley kitaabka u asalka ah weeye marka la eego waayo kuwo ama lasna ka yar horreeyaa jiro dee isaga ayaa ka waasacsan wixii ka dambeeyeyna kolley waa kitaab isagu asal uu noqday walow kitaabka dambe uu tilmaami doonaa uu ka wen yahay dabacaadkiisii caadiga ahaa mujalad buu ku madbacaysan yahay shan boqol iyo siddeed labaatankunaa kolley ama waa safxadii ama raqam labadaba ixtimaali kartaa oo taas ma naqsanin marka muxuu hadalka inooga soo nqodan hadalkaan uga jeedaa waqaca bihada lafdi fii kutubi kaiiriina min alfuqahaa'i walusuuliyiin xatى inahu waqaca kadalika fi ثalaaثaةi amaakina min الsharxi الkabiir sharxa kabiirkii waa talkhiis xabiirka imika aan sheegayey kitaabka uu takhriijinayo waana kitaabkaan leynay wajiska khazaali buu sharaxu yahay oo raafica ayaa leh waana kitaabka nawowi ee rawdatu daalibiin la yidhaaho kitaabka asalka u ah waayo kitaabkaasuu talkhiisinayay sharxaas weeye oo asalka rawdana waa kitaabkaaba ziyaadaadka rawdana waa wixii nawowi uu markaa raaciyey ama isagu ziyaadaadkiisa la yidha asalkuna waa kitaabka aslu rawda kuwada yidhaahaanba waa sharaxa raaficiye weyn isagana gaar ahaan loo madbacay dee markaa asalkiisii markaa wejisna waa madbacaysan yahay waanu madbacaysan yahay rawdaneen haddaba saddex meelood baa xadiidkan uu kala duwan buu ku soo qaatay waqaala hayru waaxidin mukharijihi ujeeddadu waa sharxu kabiir waa kitaab aada u heersaro oo dee kolley qiimihiisa waxaa tilmaamaya ibnu daqiiq alciid maalintii uu soo galay kitaabkaasi ee uu helay ibnu daqiiqulciidna waxoogaa buu adigu dee malaa in qarniga ka dambeeyey sheekha kitaabka lahaan waxay yidhaheen se dee isagoo nin caabido ahaa dee caalimsaa uu ahaa faradkii mooye sunnayaashii salaadiya wixii uu iska joojiyey intii uu kitaabka daalacashadiisii dhammaynayo dee kolley in lagu yaqaano habeen wax ka badan xadiidka maanaan helin waxaanay inoo celiyeen kitaabka kashfu اlkhafa la ydhah waa kitaab kale oo sa maqasid اlxasana axaadiiثan mushtahirka lagu uriyo kashfu اlkhafa wamuzilu اlilbaas cama yaduru fi alsinati الnaas cama yaduru min alxadiiثi fi alsinati الnaas oo nin cajruni la ydhah baa leh waana isaguna kitaabka marka la eego ugu weyn kutubta axaadiiثtaas looga baahdae laga dayo dadka dhexdooda kuba shuhrowday oo ilaa saddex kun iyo dheeraad xadiid halkaa aanu kun iyo lix boqol gaadhayn maqaasid walow maqaasid asal uu yahay ayuu leeyahy waloyima labada kitaab kolley ahamiyada ay leeyihiin dee xadiidka un mooye waxyaalo fawaa-id badan oo kaloo mansuura ayaa kuba sugan waayo kana laba mujalad buu ku madbucaysan waana kitaab muntashira oo aada u madbuucah labadooda kitaaboo dee ninkii rabaaba uu soo heli karo bal markaa waxaa hadalkoodii imaka ay noqotay lafdiganiisan inoogumu soo aroorin si ay qolooyinka ay inooga soo naqlinayaan lafdigan waxa ugu dhow ee culimmadu ay heleen waxa weeye ibnu cadi kitaabkiisa ducafadii alkaamil lafdi kuba soo arooray kolley abu nucaymna magaaladiisii asbihaan taariikhdeeda uu ku soo arooriyey oo ah rafaca allaahu can haadihi اlummati ثalaaثa alkhaba'a waالnisyaana waاlamra yukrahuuna calayhi kolley sanadkana laba noo isdhaloo daciifa ku wada sugan oo bal maalan taasaa ugu dhow laakiin waxaa jiro inagaga filan lafdigan dee usuuliyintu ay u deliishadeen yaanu markaa deliil u noqoninbe xadiid ibnu maajayo ay wariyeen oo ah ina allaha wadaca can ummati اlkhaba'a waالnisyaana wama stukrihuu calayh waana lafdiga ama xadiidka arbiciinkaba uu inoogu soo naqliyo walow lafdiga laga yaabaa inaan lafdigaas in yar ay u dhexayso lafdigii ibnu maajahan u soo naqlin lafdiga arbiciinkana uu u tiiriyo weeye imaam nawowina uu ku tiriyo inuu xadiid xasana yahay halkaas iyo rawdaba kolley ibnu kaiir iyo ibnu xajar iyana sanadkiisu waa sanad jayida yidhaahaan dee xaakim oo kale iyana uu saxiix yeelaaba lafdiga meesha inoo yimi haddii halkan la deliishanayo ay tahay ruuxu uu soo qaadan karo waa lafdiga ibnu maaja ina allaha wadaca can ummati alkhaba'a ilaahay uu ka dhigay ummati alkhaba'a wanisyaana wama sukliyu calayh ama lafdigan rufica weeye lafdiga ka hadlayan xadiidka macnihiisu markaa waan helaynaa kaas baana inaga filan ee macno ahaanna markaa inoo soo aroor ee laakiin lafdi ahaan weeye kan ay culimmadu ama kutubtan usuulka raggan inoo soo madbiceeye taxqiijiyey ay ka cabirayaan lafdigaa ma hayno ama culimmadu may helin ujeeddadu taa weeye laakiin bal kaas kalaa jira taasi waa xadiidka markaa xadiidka intaasan ku dhaafeen faminhum culimada waxaa kaa mida man qaala ku yidhi huwa xadiidkani mujmalun mujmal weeye maxaa mujmal kaba dhigaya lianna aladii kii rafacahu macnaa uu kor yeelay ee de bal xadiidkan ilaahay subxaana wa tacaala ummaddan uu kagaba sa inooguba sugan uu ku kor yeelay waalkhaba'u waa geeftii oo xadiidka dee ama lafdiga sa inoogu sugan waa khadaii baa la kor yeelay iyo nisyaankii wadalika mawjuudun khada'a iyo nisyaanka madkuurkaasna mid jiro weeyaanoo dee waatan aan aragno khada had iyo goor inuu dadkii kaba dhacayo waatan aan aragno inuu had iyo goor wax iloobayno markaa khada'ii waa jiraa nisyaankiina waa jiraa xaqiiqadii khada'a iyo nisyaanka lafdiga uu kuba yimi in la kor yeelay iyagiina lama kor yeelino waa jira bal markaa saa daraaddeed fayajibu markaa waxaa waajib noqonaya an yakuuna inuu noqdo si uu kalaamkani dee uu noqdo kalaam run ah oo uu sidqi uu noqdo inuu noqdo almuraadu ujeeddada xadiidka ama lafdiga laga leeyahay macnan macno uu noqdo hayra madkurin inan macnihii khada'a iyo nisaanka lama kor yeelinoo kaasi hadalkii ma jirayaba run ma noqonaya haddii aynu nidhaahno khada'iba guud ahaanba ummaddan waa laga kor yeelay ama nisyaankii haddaba macne aan kan la sheegay ahayn ayaa meeshii inuka loo jeedaa inuu yahay baa waajib noqonaysa markaa deeta maxay taasi keenaysaa ee macnahaasna haddii waxay noqonaysaa inaan wax qadarno oo uu halkii dalaaladii iqtida aynu soo marray weeye kalaamku hadduu si uu sharcan u ansaxo ama run uu noqdo ama luqa ahaan uu ansaxo hadduu u baahan yahay wax loo qadaro waa taa aynu lahayn dalaaladaasna dalaalatuliqtida baa la yidhaah waxaa la qadarayana almuqtada baa la yidhaahaa waana taa aynu soo marray muqtadahaasi cumuum ma laha aynu hore u soo ogaanay waayo wax lagu dhawaaqayo lafdiga ma aha waa macnuum haddaba markaa maxay noqonaysaa dee wixii aan qadari kari layn halkan maaha macno keliyo muxadad oo kaa mooye wax labadaynaan qadari karayni ma jirto halkan waxa la qadari karaa ismigii baa la qadari karaa xukumkii baa la qadari karaa oo xukumkuna kan uu kaba imanayo ama damaanka oo kale uu ka imanayo ama dee qadaha oo kale iyo waxyaalahaas iyo qadariday qado uu kaba imanayo iyo jeesi iyo taas umuurahaasna uu noqon karaa ujeeddadu adigu waa shay wax ka badan baa inoo suurtogelaya inaan qadarno waxyaalihii meesha aan qadari kari lahaynna wax inoo kala raajax yeelayo midkood horraysiinayo ka kale ka horraysiinayaa ma jirto saa daraaddeed dee lafdiguna lafdi caama maaho dhammaan ma wada qadari karno marka arrinku muxuu noqonayaa mujmal buu noqonayaayo faftaqara wuxuu u baahan yahay oo u baahanayaa ilalbayaani caddayn la caddeeyo ijmaalkaa la suuriyo waa qolooyinkii iyagu ku tegay inuu lafdigani mujmal yahay dee tawjiihoodii marka xagga in dee wax la qadarayaa uu u baahan yaho daat اlkhada iyo daat nisaan waxa la kor yeelay anayn taa khilaaf kama taagna laakiin waa wixii la qadarayey kol haddii ma mujmal markaa taqdiir u baahday ma mujmal baa mise maaha weeye waaba kan qoladii kalena wa minhum waxa kaba mid ah man qaala ku yidhi huwa xadiidkan غayru mujmalin mujmal ma aha wahuwa alasaxu sheekhu wuxuu leeyahay waa ka sixada badan ama qowlka saxiixa waayo inoo dambeeya sababtuna waxa weeyaan bay leeyihiin meeshii waa runoo waxyaalo in la qadaro u baahan yahay wixiina lama wada qadari karo oo dhammaan ma wada qadari karno marka inay daatadiisiina lamaba kor yeelin ee laakiin meesha waxa inoo yaalla ee waxyaalaha kale oo dhan ka horeynaya waa rafcu lmu'aakhada in dadkii wixii ay khad ahaan u sameeyeen loo qabto dembi halkaa uu ka haleelo ciqaabe ay uga timaado taas baa la kor yeelay weeye ama ay iloobeenba sababtuna waxa weeyaan daatgees markaan ka eegna daatulkhada waa nisyaan waa run oo hayru marfuuca weeye arrin kalaa jirta oy isku waafaqsan yihiin dhammaantood oo ah ruux hadduu khada ahaan wuxuu sameeyo oo samayntii uu sameeyey ficilkii kaba soo fulay khada ama nisyaan talaf uu kaba yimaado talaf uu kaba yimaado damaankaasna lama kor yeelin oo axkaamtii kaba mid noqonaya waa xukum khaasu noqonaya xukum dhammaantiina lama kor yeelin waayo wixii khada ahaan loo itilaafiyey ama nisyaan ahaan loo itilaafiyey damaankiisu waa wax lagu leeyahay ciddii itilaafkaasi ay kaba soo fushayoo iyada xataa bahimada waa tadee damaan kaba yimaado awqaadda qaarkeed waxay itilaafiso markaa damaankiina wax la kor yeelay maaha bal markaa kol haddii dee damaankiina aan la kor yeelin in khada'a naftiisii oo taa laysku ijmaacsan yahay khada'a iyo nisaanka naftiisna uu joogo waxa inoo soo hadhaya waxa weeye in lagu xambaaro waxaan la kor yeelay ismigii ciqaab in ruuxa loo ciqaabo ama mu'akhadadii taa weeye kol haddii dee taasi ay noo caddaataynayna kii kaleba waa tan ijmaacaasa inooga saaraya xukumkii caamkaa inaan ka dhigne oo xukumkii waxyaalaha kulansanaye markaa kol haddii taasi ay noo caddahay ama macnahaasi uu wax macquula uu yahay iyada markaa dee ijmaal lama sheeganaye kii uu inoo markaa macnahaasun baan ku xambaaraynaa ku fasiraynaa ijmaalna markaa ma ahan waana kan sheekhu sii tacliiliye balkaasi waxa weeyaan waa dee in habkii aan cibaarada ku sii yaray daaxinaye waxaanu uu kani u asaxiye inuu mujmal u ahayn liannahu lafdigani macquululmacnaa macnihiisu mid la fahmayo weeye fi luqati luqa ahaanba haddii cibaaradan ay timaado oo wax san oo kale uu lafdi luqa ahaan ku yimaado waa wax la garanayo alaa tara miyaaad arkayn anahu idaa qaala hadduu idhaa shaksigu lacabdi ama sayidka addoonkiisii rafactu canka jinaayataka jinaayadaadii waa wixii aad geysatay baan kaa kor yeeray uu idhaaho cuqila minhu waxaa laga fahmayaa hadalkaa rafcu malaa rafca idiinta le dee waa min naa'ibu faacilkii rafculmu'akhadati qabasho waxaan loo qabto uu ciqaabo koryeelkeed bikulli maa yatacallaqu wax kii kasta oo ku tacalluqaya biljinaayati jinaayadii san uu geysto min atabiicati waa mas-uuliyadii iyo wixii kaba dhalanaya taa inuu kaba kor yeelay oona u qabanayn baa hadalkaa lagaba fahmaya marka kol haddii taa luqa ahaanba looga kasayo fadalla kaasi wuxuu tilmaamayaa calى annahu hayru mujmalin lafdigani mujmal inaanu ahayn bal markaa xaasilku waxa weeye rufic can ummati اlkhada iyo wixii bal cibaaradaasna bal waxa uu dee ta'siilkiisii xadiid ahaa yahay waa taa aan soo ogaanay taas oo kale walow ay hadalkan khada iyo nisyaankii lama kor yeelinoo si uu run u noqdo uu wax la qadaro ay u baahan tahay haddana wixii la qadarayey ee xukum dhammaantiina lama qadari karo wax axkaamtii meeshan ka dhalanaysay oo aan ina la kor yeeline laazimayaa jira sida damaankii oo kale marka waxaa la kor yeeday waa ismigii ama mu'aakhadadii iyo ciqaabi inay halkaa uga timaado bal markaa kol haddii taasi noo caddahayna bayaan kale uma baahnin lafdiguna laftiga aan dalaaladiisu caddayn maahay dalaaladiisii waynu garannay oo bal markaa mujmal maaha kole qaybihii uu inoo sheegayey mutashaabiha oo dee bal maalan ma mujmal ba mise maaha ay meesha taallu inoo keenayo waa inoo dhammeeyey bal filaya waxyaalo fiicanna oo barhkood aan dawaabid noqon karto sida alalfaad alatii culliqa fiiha taxliil wataxriim oo kale iyo markaa uu shaygan wax mucayana ama hay wax mucayana macno mucayana aan loo dejino wax yar iyo wax badan ba u ixtimaal iyo umuuro daabid inoo noqon karo mihaalkii uu ina siiyey mooyaan fiilo kalena aan ku fahmi karrana waaba inoo sheegay bal in markaa kale hadaan mujmalkii ka baxayno waxay iska jirta oo dee qur'aankii iyo sunnaaba ku soo noqnoqota waxyaalo culimmadu ay yidhaaheen waa mujmal laakiin mid baan ogaanaynaayoo umuuraha ay culimmadu leeyihiin waa mujmal waa lafdigan iyo marka la eegaye dalaaladiisa ijmaal ku sugan yahay laakiin waxaa dee laynaga doonaya inan ku camalfallo ee laynagu kalifay ijmaalkiisu baaqi maaha oo wax ijmaalkii inoo caddaynaya ijmaalkii meedee suulinaya oo wixii looga jeediye dalaaladiisii inoo caddaynaya unbaaba markaas kuba suganoo ijmaal meesha baaqii maba jirto laakiin de marka la eego fahamkii lafdiga iyo cibaarada la fahmayey ayaa kaaga baahan inaad la hesho wixii kale ijmaalkaa suulinaya ijmaal ku baaqiya shareicadii oo laynaga doonayo inaan ku camalfalo in laynagu kalifayn ma jirto umuuro dhowrana sheekhu raximah اllahu tacaala waa taas uu inoo soo dhigtay waxyaalihii mujmalka ahaa waxyaalo layskuba khilaafsan yahayna waa taa aan soo aragno barhkood ee amhilo kalena yeelanaya bal markaa waxaan yar tilmaami doonaa xadiid iyo aayado aan idinku yar daynayo markaa wejka ijmaaliya inay mujmal ay yihiin un oo culimmadu ay kuba tegeen taasun baan sheegaya laakiin haddaan sii rogrogo dee arrintiibaa iska caddaanaysa iyadoo amhilo kalena aan kutubtii hore kuba soo aragnay casharkuna ii socon doonaa laakiin dhowr shay baan sheegayaa un bal maalan waxyaalihii ay culimmadu yidhaaheen waa mujmal waxa kaa mida iyadoo waan soo aragno kuwaa idinma dirayo ilaahay qowlkiisii uu yidhi dee bal maalan aa barhkood ay sheegteen wayo wamsaxu biru'uusikum oo kale madaxa masixiisa waa mujmal waa la yidhi waxyaalihii kale iyadna mujmalka la yidhi waxa kaa mida u yacfu aladii biyadihi cuqdat nikaaxi waa mujmal waa la yidhi ama dee culimmada qaar waabay ku tegeenba hadiyo goorna waxyaalaha ijmaalkooda ay sheegteen xagga tawjiihis iyo tafsiirkiisa markaa ay iskuba khilaafayaan ayaa axkaame ay kaba ratimayaan iyo masaa'il fiqi oo la yskuba khilaafsan yahay watargabuuna an tankixuuna iyadana mujmal waayo intan kutub horaan kuma soo aragnayo markaa intaa uma jeedee bal waxyaalihii kale culimmadu ay yidhaaheen waa mujmal ee qur'aanka inooguba sugnaa waxaa kaba mid ah ilaahay qowlkiisii uu yidhi waman qutila madluuma faqad jacalnaa liwaliyihi suldaana ruuxii isagoo madluuma la dilo weligiisii waxaanu u yeelay suldaan waxay culimmadu halkan ama mihaal u soo qaataan ijmaalka ama kaa mujmalkay u soo qaataan intaa wax dhaafsan ma sheegaye dee idinka ayaad si aa u laabantaan meelihii aa u laabmi karayseen oo bal ijmaalkaasi muxuu yahay ijmaalkaasi muxuu yahay maxaa ka dhalan kara haddii la yidhaha halkan waa adigu bal maala ama dee ijmaalkaasi muxuu yahay iyo umuuraha ahaartii kaba ratibantay ayaa taas waatan leeyahay soo eega waxaa kaloo iyadana umuurihii ama culimada ay mujmalka yidhaaheen waxaa kaa mida ilaahay qowlkiisii kolley meel kaleoo la midoo suuratlbaqara ku suganna way jirtaa laakiin mid waan ku kaaftoomayaa ujeeddadu waxay kula mid tahay lafdiganoo kala yimi oo markaa ijmaalka in la sheegtay walaa yudaara kaatibun walaa shahiidun suuratlbaqara akhirkeeda oo kale ijmaal baa la yidhi waa mujmal baa la yidhi dee iyada taasna bal wejka ijmaalka iyo umuurahaas waxa weeye waa wax idinka ayaa xaggiina ay noqonaysaa waxaa kaloo umuuraha iyadna mujmalka la yidhi kaba mid ah ama culimmadu ay yidhaahaan waaba mujmal ilaahay qowlkiisii uhi fatayamamuu saciida dayiba famsaxuu biwujuuhikum wa aydiikum minhu laba ayadood baa labada suuradee isku xigeen mise iyo maa'ide ku kala jira mid waxa la socota minhu midna lama socoto ayadda ani la socon uma jeedo ee waa ta ay minhu la socoto fatayamamuu saciida dayiba famsaxuu biwujuuhikum wa aydiikum minhu iyadna waa mujmal waa la yidhi bal saddexa ayadood baan ku kaaftoomaya waxaa kaloo saxiixa muslim iyo kuba sugan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh isagoo uu qaadaha caddaynayey inuu yidhi wawaqt xadiid buu dhexdii kuba sugan yahay dee kolley isagoo gaarana waaban iyadna laba wari wwaqt اlmagribi maa lam yagib shafaq axkaamna way ka ratimaysaa weliba maqrib bixitaankii iyo waxa weye adugu bal axkaam ba kaba ratimaysa oo masaa'ilda culimmadu markaa xaggii waqtiga khilaaf baa markaa meeshii kaba ratimaya wawaqt اlmagribi maa lam yagib shafaq iyadana xadiidkan waxaa la yidhi waa mujmal bal xadiidkaas bal waxaad eegtaan ijmaalkaasi wuxuu yahay iyo wixii dee aan su-aalan markaa raacinaya marka waxaan iska diidaya hadalka inaan yar fasire markaa dambe aan yar tacliiqinayno ayay iman kartaa kolkolla aynu waxaan gelin karnaa meelo qaarkood oo dawaabid aynu ama dee cibaaraadkiisa aynu soo marno miaal soo aragnan miaal labaad ugaba dhigi karnaa markaa taasoon raacin karnaa hadalkan imankaan kitaabkaba soo baxnay waa intani bal imanka lahaa ama aayaadka watargabuuna iyo walow dee imanka dadka badankood laga yaaba inaanay halka ku jiray xusuusnayn laakiin dee waa cashar aan soo dhiganay ayuu kuba jiray wejkii ijmaalkuna uu sharxana marka amila kuwa dhowrkii ayadood ee kale aan wax ka soo qaatay ama saddexdii kale kuwa iyada waan iska daynaya haddii aan la iloobayna waa waxaan dee kutubteennii kuba soo arag faslun وأma الmتشhaaبه mتشhaaبهi faqad اkhتaلaفa أصxاaبna في macnaha ujeedadu almتشhaaبه iyo almuحكم waa tan qur'aanka iyo axaadiiثaba ay noogu soo noqnoqdaan ama ay noogu soo arooreen culimadna mujmalka iyo mutashaabihaaba dee waa kuwaasoo way kaba hadlaan weliba almutashaabih meelaha lagaga hadlo dee waxaa aad kutubta culumuulqur'aan ee roonroon ee qur'aanka culumtiisa kaba hadlaya abwaabteeda ayuu mutashaabihani kaba mid yahay kutubu tafsiir ha kala badsadeen dee kuwada waasaco oo kale iyadnoo suurato bal maalan aalu cimraan jaanibkaas bay badiyaane waa mutashaabiha aad bay ugaba hadlaan axaadiidtana shuraaxda aad u waasica ah bal maalan iyada taasna ama markay tafsiirkooda joogaan kuwii tafsiir leh ama xadiid bal meesha ku soo arooriya marka ay joogaan barhkood dee way ka hadlaan mutashaabihii kutubtii usuulkana waatanoo way kagaba hadlaanoo mawaadinta lagaga hadlo mutashaabiha waa badan tahay arrinta kalee jirtaana mutashaabiha kolley aqwaasha culimada ee taxdiidkiisa iyo tafsiirkiisa ku soo aroortay ma yara halkan hadduu wax inooga dhigtay intaas iyo labalaabkeedba way ka badnaanaysaa markaa mutashaabiha fahamkiisuna wuxuu markaa ku xidhnaanayaa bal horta muxuu yahay mutashaabihan taxdiidkii umuurahaasay kaba ratimayaan mutashaabiha ma la ogaan karaa mise lama ogaan karo waraasikuuna fi lcilmi wowdu macaadifa mise waa wow istinaaf bay noqonaysaa bal maalan suuratu alcimraan oo kale umuurahaasi waa kolba tashbiiha waxa a mutashaabiha wixii lagu taxdiidiyo bal markaa umuurahaasaa jiro kolley majaal waasicaa jira kutubta usuulka barhkoodna ma soo dhigtaanoo dee ijmaalkooda hore ayuunbaabay kuba kaaftoomaan sheekh iyo dee qolooyin kale sida saaxibulqawaadiciyana waa kuwan way raaciyaan halkan bal markaa fikradan yaree kooban ayuu mutashaabihi isagoo sheekhu dooranaya jaanib ayuu inooga dhigaya marka wuxuu ihi faqad ikhtalafa asxaabuna fiihi asxaabteennu way isku khilaafeen mutashaabihan ujeeddaduma isaguna mujmalkan baah oo isku mid yihiin mise mutashaabiha iyo mujmalka farqibaa u dhaxeeyo way kala duwan yihiin taa weeye fa minhum waxaa kaba mida man qaala ku yidhi huwa mutashaabiha iyo wاlmujmalu mujmalku waaxidu waa mid oo dee mujmalkii hadduu inoogu soo fasiray ka aan dalaaladiisu caddayn ama macnihiisa aan lafdigiisa lagaba garanayn wixii looga jeeday wax meel kale u baahan oo caddayso ijmaalkaa suulisa mutashaabihuna waa kaa isagu dheeh galay dadkii ka dheeh galay macnihiiseen macnihiisu u caddaynoo markaa isku mid bay noqonayaan taasba wey horta xagga marka leego qur'aanka si uguba yimina dee waana macnaha uu kala leeyahay ee aanu leeyahay marka macnahay lafdigan mutashaabih kolba sida lagu fasiraa umuurahan kale iskuba khilaafsan yihiin kolkol iyo waxyaalana ay kaba dhalanayaan qur'aanka ilaahay subxaana wa tacaala dee muxkam iyo mutashaabihba kol wuxuu bal maalan isagoo inuu qur'aanku wada muxkam yahay buu kuba sifeeyo kitaabun uxkimat aayaatu buu yidhi aayad kale oo qur'aanka kaba midina qur'aanka o dhan mutashaabih ayaa dee waa kitaaban mutashaabihan maaaniya bal maalan kaasoo qur'aankii oo dhanbe inuu mutashaabihiyabaa kuba timi dee waxaa kaloo kuba yimi halkan aayaddaa suuratu alicimraan waaye waxa weeye oo dee in dee isagu muxkam iyo mutashaabihiba uu leeyahay marka la idhaha waa wada muxkam xagga marka leega itqaanka iyo ikhtilaaf la'aanta iyo naqdi la'aanta iyo khalad la'aanta wada muxkam buu qur'aanku yahay xagga marka la eego dalaaladii sidqigiisan iyo icjaaskan iyo bal umuurahaasna dee mutashaabih waa taaba laba yidhi arrinkan kale ah tafriiqee aayaddaa suuratu alcimraanna ay kuba timo inay dee kuwa muxkamaadina ay kaba mid yihiin iyagu umulkitaab oo mutashaabiha loo celinayo kuwo kaleoo mutashaabihaadna ay kaba mid yihiin kuwaa qalbigooda zayq uu ku sugan yahayna intay muxkamkii ka tagaan kaa mutashaabihay raacayaanna waa kan tafriqada uga timi marka ay ka hadlayaan oo marka labadaa dhinac kama hadlaane waa dhinaca markaa qur'aankii muxkam iyo mutashaabih ama looba qaybinayo bal dee kolley suyuudi oo kale iyana musalaxii salafiyada waa kan axaadiidana dee tarjamo taasoo uba dhigta inuu xadiidkiina huu mid mutashaabihi oo aan la garanayn macnihiisa uu kaba mid yahay dee muxkamna huu bal maalan kaba mid yahay ee u dhigtaane bal taasba weeye horta jaanibka lagaba hadlaya oo markaa labada arrimood ay wada jiraan ee marka ama la idhaho qur'aanka oo wada muxkam ama wada mutashaabih taasi macno kale yeelanaysaa waa gaar marmarka qolooyin waa mujmal bay dhaheen wa minhum waxaa kaba mida man qaala ku yidhi almutashaabihu mutashaabihu maa kii weeye ista'hara allahu tacaala ilaahay la khaas noqday la gooni noqday bicilmihi cilmigiisa iyo oo uu la gooni noqdee walam yudlic aanu daalacsiin oo calayhi kaa isaga korkiisa axadan axad min khalqihi khalqigiisa kaba mid ah aanu daalacsiin oo dee bal maalan saacadda waqtiga iman iyo umuuro kaleba waxyaalaha uu isagu cilmigeeda la khaaska yahay ee la goonida yahay axad khalqigiisa ka midoo uu ogeysiiyey ama daalacsiiyeyna aanu jirin kaas baa mutashaabihi laydhaha kuwo iyagu kuba fasirayna taaba weeye dee waraasikhunana markaa wowdu lilibtidaa bay noqono oo bal maalan iyagu dee waa kuwa rumayntoodiiyo waxay odhanayeen ilaahay inoo sheegay kuwaa zeyqu qalbigooda ku sugan yahiin umuurahaasay doonayaan inay ogaadaan ay tatabucayaanba kole qowlkan isagu ma dooran doono haddii a la idhaaho laakiin ibnu jariir oo kale iyo ibnu samcaani qawaaducladile iyo qordubi iyo qolooyin kale waa qowlka ay doortaan bal wuxuu kaba cabiraa qawaaducladile saaxibka aleh waa qowlka mukhtaarka calى dariiqati الsunna wacalayhi yadulu ma warada min alakhbaar wama curifa min ictiqaadi salaf qowlka dee la doortay kan weeye dariiqada marka la eego ahlusunna qowlka dariiqadooda in akhbaartii soo aroortayna macnahay tilmaamaysaa kaa weeye mutashaabiha intaa laguma fasiro ictiqaadkii salafka wixii laguma ogaana isaguna kaas buu noqonaya wa min annaasi man qaala waxaa dadka kaa mida ku yidhi almutashaabihu kan isshabbahaya qur'aanka kaba midi waalqasasu waa qisooyinkan dee iyagu isshabbahayo kollay qarad iyo ahdaafna way wadaagsadeen qisooyin kala duwan haba ahaadeen iyo walamhaalu amhilada kuba timi qur'aanka ama amhaasha kuba matalyaasha kuba yimi kollay dee hadafkii iyo qaradka laga leeyahayna waaba mid iyo waxyaalaha qisooyinka iyo umuuraha laga faa'iidaysanaya waana isshabbahayaan oo kale walxikamu baa halkaa idiin taallaa xafilaya dee dabco keliyaan wada haysanaa waatay noo taalle waa saxan doontaane alxikamu ma aha oo ma aha mutashaabih huwa alqisasu walamhaalu walxikamu walxalaalu walxaraamu taa maaha ee halkan alxikam waa almuxkamu saxdana oo sharaxba wax weyn muu kordhinba sharaxoo hagaagu muu sharxinay intan unbaaba ku taalla sharaxiisane waa cibaarada taal waayo labadoodaa la isbaal dhigaya mutashaabih waa qasastan iyo amhaashan wاlmuxkamu markaa muxkamkiina wowda dambana markaa way dhacaysaa wاlmuxkamuna alxalaal wاlxaraam waa kaa dee xalaashii iyo xaraamtii ee dadkii lagu kalifay inay dee markaa ictiqaadiyaan kuna dhaqmaan ay ku camal falaan kaas baa muxkamku yahay qasastii iyo amhaashina waa kuwaa dee barhkood marka kala shabbahaya xaggii sidqigii iyo dalaaladii iyo hadafkiiyo wixii iskagaba midkaana iska shabbahayo waaba mutashaabihi waa macno kale kana oo dee markaa baabkan ijmaalka iyo calaaqa aan la yeelanahaynba markaa taas oo kale oo sawaabku waa halkaasun walxikam mimun baa ku kordhayso walmuxkamu wowda alxalaalna way dhacaysaa oo walmuxkamu waa mubtada markaas oo halkii hore inoogu cadfan الحلال والحرام محكمkuna waa حaلaaشhii حaرaaمti و minهم waxa ka mida cuلimada maن قاaل ku yihi المتشhaaبه متشhaaبه الxروف xروفta wey waa متشhaaبهa قuرآaaنka ku sugan de وأkخر متشhaaبهaaت iلaah yihi الxروف xروفta weeye المقaطaعaة googo-an في awaaئل suwaر suuradaha qur'aanka de waa barhkood ilaa sagaل iyo لabaatan suuradood oo suwarta qur'aanka ka mida oo sagaل iyo لabaatan ayay kuba yimaadeene dee suuradahoo dhan ma ahayn wadalika kaalilamim sad walilamim ra walilam ra alilamim iyo wagayru dalika iyo kaas wagayru dalika oo qaaf iyo nuun iyo kuwii ay laba midkahay warkood baa iyaguna yidhi xuruuftaas ee qur'aankii way yimaadeen macnona waa leeyihiin laakiin macnahaas dee waa mutashaabih oo ilaahun baaba ogo bal markaa taasna kuba fasirayn sheekhu wuxu uhi wasaxiixu walawalu qowlka saxiixu waa suu isagu doortay meeshanna kolley usuuliyiintu hadday noqdaan qoladan ay mutakalimiinta dariiqadooda ay yidhaahaan iyo kuwa ay fuqahada yidhaahaanba halkan wax sidaasay ku kala duwayn ma jirta aqwaalaha meesha siday u soo naqliyaan qowlkanuu isagu dooranayana waa qowlka saaxib alburhaan imaam alxaramayn iyo qolooyin xanafiyada ama fuqahada kaba mid aha ee qowlkay doortaan oo qowlka saxiixi waa huwa alawalu ka hore waa maxay waa mutashaabiha iyo mujmalku inay isku mid yihiin oo mid kasta awiyeykaa aan dalaaladiisu caddaynun markaa waa isla mid marka muxuu leeyahay muxuu tan u doortay sheekhu waana taa dee mudafar isamcaani iyo dee qolooyinka horreeyey sia ibnu jariir iyo markuu aqwaasha soo naqliyay soo weliba ciddii lahaydna sanad ahaan ugu tiiriyey ayuu idhahaaba dee waxa dee u eg oo u dhow aayadda ta'wiilkeedana qowlkan buu idhahaa waana sida dee qordobina tafsiirkiisa uu idhaaho dee imaamkanna waan soo naqliyeyba cibaaradiisiie iyagu qowlkay doorteen waa taan soo ogaane isagu waxaan ay isagu qowlkan uu doortay waa tan ayuu ku cilaynaya لأن xaقيiqaة المتشhaaبهi lafdiga luqa ahaan muتashaaبihi waa xaqiiqadiisu ma اشhtabaha macnaahu waa kii macnihiisu dheeh galay ee macnihiisi aanu caddayn aanu muuqan ee kol hadduu taa yahay alfaadaha kale ama waxyaalaha kale lagu fasiray macnaha luqadu inooguma sugna saa daraaddeed mujmalkiiyo isagu waa isla midun وأma ma dakaruuhu wixii ay sheegeenna waa labadii qowlee kala ahayd falaa yusafu bidalika dee ishtibaah macne laguma fasirayo oo macnihiisi baa dheh kalo kana waa noqonaya kana waa noqonaya kana waa noqonaya tii halkaa kuma fasiri karno marka kol haddaan intaa ahayn kuwa mutashaabih lama odhanaya mutashaabih kaa weeye bal adigu macnuhu waa cad yahay kolley meelo kala duwan oo ka eegaysaana waan idiin tilmaamay in yar baan raacinaya baabulkalaami fi lbayaani wa wujuuhin markii hore almubayan ayaynu soo aragnay oo mujmalka inooga horeeyey oo uu inoogu fasiray waa laf waxa macnihiisuba uu cad yahaye aan u baahnayn wixii looga jeeday in la garto kayrkii markaa aan u baahnayn buu mubayan ina soo yidhi ama markaa mid la fasiray haba noqoto ama mid sidiisaba isagoo mubayana ku yimi ha noqoto waayo kii dee mujmalkaa marka dalaaladiisii la caddeeyana waa mufasar buu noqonaya mubayankii buu la mid noqonaya halkan wuxuu ka hadlayaa kollidii awjuuhdii ijmaalka uu inoo sheegay bal ijmaalkaas duruqda ijmaalkaa suulisa iyo ijmaalkaa waxa kor yeela ee inoo caddaynaya ijmaal jire ama kitaab ha jiro ama sunna haba jiro ee ijmaalkaa duruqda ama aan ku ogaano bayaankiisii iyo caddayntiisii taas buu halkan inoogu sheegaya oo wuxuu uhi baabulkalaami fi lbayaani waa bayaanka waa mubayinkii markaa wax caddaynayey iyo wujuuhi awjuudii bayaanku kuba imanayey waayo bayaanku master waa ismu master dee masterkiinay qiyaaskiisii maaha bal ficilka bayano oo kale ismu mastarkiisii weeye oo de markaa waxay noqon bayana bayaanan iyo tibyaanan oo kale waa caddeeye waa caddaynti waa wixii wax caddaynayeen iyo awjuudintaasi kaba imanaysay iclam waxaad ogaataa an albayaana bayaanku huwa daliilu waa daliilka alladii daliilkaasoo yutawasalu lagu gaadhayo بصحيiح النdr فيiه wa bالنdr الصحيiح فيiه kole de mوصuفkii صifadiisii loo iضاaفay waa nadarka isagu صaحيiحee la eegay ujeeddadu waa eegin iyo ta'amul iyo fikrina nadar horaynu u soo marray tacriifkiise aan faasid ahayn ee صaxiixa taa oo aad loogu fiirsadoo la eegay lagu gaadhayo ilaa maa wax huwa isagu waa daliilkani daliilun calayhi na tusayey waa madluubkii la doonayey dee natiijada noqonayey ee madluubka ay kaba cabiraan kaas wixii adigu bal waxa weeya nadar صaxiix oo la eegay ee daliil ahaa ee aan ku gaadhaynay wax balkaa madluuba oo halkaan dee aan ku ogaanaynay ama dani ha noqoto ama yaqiin waxaa de bal maalan uu ina gaadhsiiyeybe kaas baa bayaan la yidhaahaa wa qaala bacdu asxaabina asxaabteedna bacdigeed waa sida sharxiisa ku sugan waa abubakrin isayrafi sharaxu risaalo weeye hore aynu kitaabka ugu soo aragnay waxay yidhaaheen hallay waana khilaafku iska lafdi uune huwa bayaanku ikhraaju shayi shaygii oo la saaraa la yidhaa min xayizi اlishkaali ishkaal xayiskii xayisku waa makaanka ama sifada iyo xaalada kale idaafaduna bayaaniya iska noqon macnaa waa xayis sifo ama makaan ah ishkaal waa ishkaalkii dee uu kuma sugnaa markaa iska haddii xataa la gooyo waa iska dee caadi macnuhu waxba inooma inagama dhinmeen been ilaa xayizi tajali markaa waraqaadkan mala cibaaro ku dhawaan soo aragnay muuqasho iyo wuduux iyo duhuur xayiskii iyo sifadii ama meeshii loo saaro ujeeddadu waa ijmaalkii oo la suuliyo oo wixii wax cad oo la garanayo uu noqdo kaas baa lagu magacaabaa ayay yidhaaheen bayaanka ay ku tacriifiyeen waa laba tacriifunoo kole tacriifo kalena way jiraane inta badan aataar weyn oo inooga ratimaysaa maba jirta cibaaradan sheekh uu dhigtay imika halkan khadiib kitaabkiisan la yidhaaho alfaqih wاlmutafaqih seed u dhigtay khadiib iyo sheekhani isku da' bay ahaayeen khadiib baa sanad weynaa markaas markii dambe laakiin khadiib baa ka hor dhintay oo saddexiyo toban sanadood buu geeri ahaan uga horreeyey khadiibna wuxuu ahaa xaafidu waktihima wakhtigiisaas ninkii xaafidka ahaa weeyaano nin ka xifdi badani ma jirin allahuma de mooye andalus haddii ibnu cabdilbar markaa heerkiisaas faham xadiid iyo istidlaalkii waa kaga horreeyey iyo fiqigiiyo laakiin xadiidkii iyo anwaacdii inuu heerkaa xifdi ahaan kula sinaa dee waa xaafidka maqrib baa la ydhaha